bismillahi raxmaan raxiim marka hore ilahay baa mahadle marka labaad taliixibeenka koowaad ciidanka booliiska iyo saraakiisha kale halka fadhida iyo adigoo shuruucaba waan salaamaya asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bacda salaam sidaad ka dhawaajisay ciidanka booliisku wuxuu galay howlgal ballaaran howlgalkaas oo taargetkiisa koowaad ama bartilmaamada koowaad unu ahaa niman laydhaha magafayaal kuwaasoo horena ciidanka booliiska tallaabooyin badan uga qaaday sanadaynu soo dhaafnay imika waxaan noqonay laba iyo labaatan laba iyo labaatankaas oo dhammaantood ah rag magafayaala ama ragga dadka taariibiya kii ugu dambeeya shalayto boliiska gobolka gabilay soo qabteen waxaa lagu qabtay sawiro aada u fara badan oo dhalinyaro ah iyo dokumentiya forgeria oo uu ugu talagalay inuu dhalinyarada wadamada jaarka ugu taariibiyo waxaa kaloona ku qabanay juwanno dhammaantoodna sharcigaa la horgeynayaa waana arrin aafo qarana oo dhammaan qaranka iyo bulshada reer somalilan meel uga soo wada jeedayaan waxaanan halkan uga diraya haddii ciddii isku dayda inuu tallaabo sharciga ka qaadi doono tani dabcan de aafada tahriibka oo kale waa dee tahriibku wax taagnaa muddooyinka ugu dambeeyana dad tira badan baa ku dhintay dadkan ma waxaad leedahay waa dadkii tahriibinaya ee tahriibka ku jiray ee shabakadihii bulshada tahriibinaya muddooyinka balahadahaya ha macnaha markaan kuleeya magafe magafe waxaa loo yaqaana dadka dadka tahriibiya mid waa qof tahriibaya midna waa kii qaadaya xambaarayey qaadaya xambaarayey markaa kuwaa weeye dhammaantoodna waa rag hore aan maxkamadaha kala duwan loo geeyey qaarkood xukuna ku dhaceen ganaaxi qaar xar ku dhacay oo maxkamaddu tallaabo ka qaadeen horena gaadiid badan baa loo qabtoo loo ganaaxay waa kuwa weeye hadda macadeymaa lagu hayaa qaar kamid a raadadkii inay hawshan ku jireen baa lagu hayaa a kaa ugu dambeeyey iyo qaar kale oo dee la wada garanayo waa lagu wada cadaynaya qaarra dee marag baa ku cadaynaya qaarra waxaanu ku haynaa marag muujintii oo waxaanu ku haynaa sawiro kaa shar la soo qabtay ugu dambeeyey waxaanu ku haynaa maxaan ku dhahdaa documentyo waxaanu ku haynaa joona lacag lagu diray markaa sharcigumaan horgelinaa hadii ala yidhaha taliya gesi kale haddaan kuweydiiyo dhinaca shilka oo kale waxaad moodaa muddooyinka ugu dambeeyey in ay shilal kala duwan dhacayeen dabcan gaadiidka oo kale marka laga hadlaya gaar ahaan gawaarida waaweyn oo hore aad camar ugu soo rogteen inay turista oo kale jaraan dhinaca shilalka oo kale ma ka hawlgasheen maxaa kordhinaya amaba halistiisu inay sii badata keenaya bismillahi raxmaan raxiim horta wixii ilaahay qadaraa u dhacayaa ciidanka booliiska dhammaan jamhuuriyadda somaliland dadaal kuma yara hadday yihiin qaybta nabadgelyada waddooyinka hadday yihiin booliis weynaha kale tusaale haddaad iminka waad soo indhaha kusoo arki kartaa caasimadda galbeedkeeda iyo berigeeda sidii aan horena dhowr jeer sheegay way joogaan traafico waxaana weeye waxyaalaha soo kordhay iminka shila labadii shil ee ugu dambeeyey dhowrkii shil ee ugu dambeeyey waxaanu baarista ku helnay in gaadiid kale ay wadeen darawalaan darawalkii loogu talagalay ahayn oo darawalku u dhiibay arrintaasina waa arrin khatara waxaan uga digaynaa dadka mulkiilayaasha inay darawaliinta gaadiidkooda wata u sheegaan inaanay cid u dhiibi karin annaguna tallaabo sharci oo adag kuwanu haynana waa laga qaadaya sharcigaa la horgeynayaa wax kaloon u sheegayaa oon fariin u diraya iyadoo maantana afayeen ku hadlay baabuurta basaska ee carruurta qaadan horena dhowr jeer uga sheegay ganaxyo badan baa la saaraa waxaa ka mid a kuwan bahashan yar ee la yidhaha duqaanta ama fijista oo shilalka ugu badan magaalooyinka gudahooda leh siiba caasimadda waxaana dhammaan gaadiidleyda u sheegaya ciddii lagu qabto waa xeerka nabadgelyada khilaafsan in sharciga la mari doono taliya marka laga yimaado dhinaca shilalka iyo weliba dee tahriibka oo iyagu kamid a xaaladaha taagan hadda dabcan sidoo kale muddooyinkan ugu dambeeyey booliska somaliland howlgallay wadeen ay ku xoojinayeen ammaanka iyadoo sideed iyo tobankii may soo dhow yahay kuwaas maxay daaranahayn bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weye saad sheegtay nabadgelyada waa xoojinanaa dhammaan ciidamada booliiska jamhuuriyadda somaliland heegan bay galeen iyagoo ilaahay kaashanaya iyo shacabkooda wanaagsan ee bulshada reer somaliland ee la shaqeeya waxaana halkan bulshada reer somaliland uga soo jeedinaya fariin oon ka codsanayaa sidii aan horeba uga baranay inay ciidanka booliiska la shaqeeyaan wax kasta oo dareen ka galana in ay u sheegaan ciidanka booliiska si tallaabada ku haboon ee ciidamada booliiska u gutaan waajibaadkooda uga qabsadaan